أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dilalka iyo afduubyada dadka shacabka ah ayaa kusii xoogaysanaya gobolka oromada xilli bilihii lasoo dhaafay boqolaal ruux lagu dilay gobolkaasi askarta sahayanada yuhuudda ayaa ballaariyey gacan ku-hayntooda magaalada khaza iyagoo toogasho ku dilay saddex ruux oo filistiiniyiin ah kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo culimmada ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayadaasi boqolaal qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin ah oo jamciyadda al ixsaan al khayriya ay gaarsiisay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galguduud ayaa goob waxbarasho ah ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka diibi ee hoostaga degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa saddex murtad oo midi garaab yahay dhanka kale wilaayada hiiraan qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka teedaan ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray faarax carhaye waxaana ku dhaawacmay laba askari oo kale dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga sugan yihiin degmada jannaale iyo deegaanada kale ah gulweyn iyo nambar lixdan sidoo kale shabeellada hoose waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale dhimashada dhanka kufaarta waa lix dhaawacuna waa laba kale dhanka murtadiintana dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa laba kale diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ayaana lagu daabulay dhaawacyada cadowga dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka ceelraamo ee hoostaga degmada kutulow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dilalka iyo afduubka dadka shacabka ayaa kusii xoogaysanaya gobolka oramada xilli bilihii lasoo dhaafay boqolaal ruux lagu dilay gobolkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir ururka la baxay golaha xuquuqda aadanaha itoobiya ayaa warbixin cusub oo uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan afar boqol iyo konton qof oo rayid ah lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha itoobiya intii u dhexaysay bishii sagaalaad ee sannadkii labada kun labaatan iyo kowda ilaa iyo bishii lixaad ee sannadkan labada kun labaatan iyo lixda weeraradan oo ay hay-addu sheegtay inay salka ku hayaan isirsifayn iyo arrimo diimeed ayaa si gaar ah uga dhacay sagaal degmo oo ka tirsan bariga gobolka arsi ee deegaanka oromada warbixinta oo ka kooban soddon iyo toddoba bog ayaa sidoo kale diiwaan gelisay tacadiyo kale oo ay ka mid yihiin xarig dhaawacyo kufsi afduub iyo burbur baahsan oo loo geystay hantida shacabka hay-addu waxa ay sheegtay in boqolaal qof lagu afduubay degmooyin kala duwan qaarna lagu sii daayey madax furasho halka ilaa hadda dad kale oo fara badan aan la ogayn meel ay ku dambeeyeen warbixintu waxa ay sidoo kale daboolka ka qaaday in rabshadahan ka dhacay bariga gobolka arsi ay bara kiciyeen in ka badan afar iyo toban kun oo qof ilaa iyo hadda dowladda xabashida ah ee itoobiya iyo sidoo kale maamulka iyaga hoostaga ee ka jira deegaanadaasi kama aysan hadal eedeymahan ay soo jeedisay hay-adda xuquuqda aadanaha itoobiya mahadsanid camar askartaas hayanada yuhuudda ayaa ballaariyey gacan ku-hayntooda magaalada khaza iyagoo toogasho ku dilay saddex ruux oo falistiiniyiin ah sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ugu yaraan saddex falastiiniyiin ah ayaa shahiiday in ka badan shan iyo toban kalena waa la dhaawacay kadib weeraro ay askarta sahaynadu saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza xilli ay weli socdaan jebinta heshiiskii xabadjoojinta ee dhaqangalay tobankii oktoobar labada kun shan iyo labaatan weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn oo daroon ah ayaa ka dhacay jabaaliya dayr al balash iyo khan yunis halka rasaasta lagu furay teendhooyinka barakacyaasha ay sidoo kale sababtay dhaawacyo soo gaaray dad rayd ah dhanka kale askarta yuhuudda ayaa rasaas ku furay kalluumaysato ka kalluumaysanaysay dekedda khaza waxaa ku dhaawacmay saddex ruuxoo raggii kalluunka jilaabanayay ah wararka ayaa sidoo kale sheegayaa in askarta yuhuuddu ay sii ballaariyeen gacankuhayntooda bariga magaalada khaza iyagoo horay u riixay waxaa loo yaqaano khadka jalaalaha ah taasoo dadka deegaanka ku abuurtay cabsi dhanka amniga ah saraakiil sayuuniyadda yuhuudda qayb ka ah waxay sheegeen in tan iyo markii uu dhaqan galay heshiiska xabadjoojinta dhulka ay yuhuuddu ka maamusho khaza uu kordhay boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba toddobaatan dhanka siyaasadda mas-uul sahaynada qayb ka ah ayaa sheegay in yuhuuddu ay ogolaatay qorshe lagu gelinayo magaalada khaza ciidan amni oo caalami ah kaasoo la sheegay inuu ka koobnaan doono ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka kala socda waddamo ay ka mid yihiin yuganda iyo morocco iyadoo qorshahani uu qayb ka yahay hindisaha xabad joojinta ee madaxweynaha maraykankaasi libiga donald trump ciidankaas ayaa la geyn doonaa deegaanada aan hadda ku jirin gacanta yuhuudda waxaana gelitaanka cutub kasta lagu xirayaa oggolaansho gaar ah oo sahaynadu ay bixinayso mahadsanid abuusheyba kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo culimada ayaa ka dhacay degmada buula fulaay ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiyidiin buulafulay kulan muhiim ah ayaa ka dhacay degmadan kaas oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiinta maamulka ee degmadan iyo culimada mujaahidiinta kulanka ayaa lagu falanqeeyey arrimo la xiriira maamulka iyo sidii loo horumarin lahaa gaarsiinta dacwada dadka muslimiinta sidoo kale dhinacyadii ka qaybgalay waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan qodobo muhiim ah intii uu kulanka socday culimmada ayaa maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay la wadaagay talooyin iyo tilmaamo ay sheegeen inay muhiim u yihiin horumarinta howlaha maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta markii uu kulanka soo dhammaaday andalus ayaa si gaargaara u waraysatay culimmadii madasha ku sugnayd ugu horeyn sheekhana sheekh maxamuud xudur ayaa jeediyey talooyinkan muhiimka ah shakhsiyadayma ila muuqda inigii talooyin badan nisbaandhaki gaar ahaan talooyinka ka saabsan iyo aragtida diinta iyo dacwada sidii laga horumariyi lahay wa khaasatan dacwadan baadiyada in la hormariyo diinta barashadii ummata la gaarsiiyo maadaama diinta dacwada asalka jihaadka iyo kheyrka iyo wanaaggan dareeraba dacwada asaasan ah shayg asalka ah mindidii waay dacwada taan jihaadka dhaliyaado taan kheyrka talada badan iyo dhali dacwadu waay marka ma ila muuqda in dacwada iidlan hormaraysiyo wala barashada iyo diinta faafiyoosh iidlan xooglan saar taasaa ila muuqata maadaama asalkii ata dadka muslimiinta ma anjeediya in diintiyo marta unku haana diintiyo baradaan qofka marka walowsa barada iyo difca kor qiimaga leey markaas ogaada kor shayada qiima jayin ku warqabna qofka ma difca kor maana mansacyay koro juhd iyo waqti ma gelii kora marka dadka bulshada ma dardaarmay in diintiyo maadaama adduunka nooleen fursada gee galantiyo ka jirta caafimaad gaban nibad gaban walbarada koraan in diintiyo fahmaano diintiyo laynku tarjumniye iyo bulshada liwadaaga dardaarmay sidoo kale sheekh ibraahim maxamed saalax ayaa tilmaamay qaabka lagu horumarin karo dacwada iyo sidii loo garabsiin lahaa ragga xirta ah ee wax ka baranaya magaalada islamarkaana ka yimid gobollada fog si halkooda ay ugu sii wataan cilmiga ay soo doonteen aaraad aan kabeeriyo may kamid ahaa kow dadka horta miyi iyo magaalo inay dacwada lagu wada deersi ee halaqaadka masaajidoon aan ku horeeyaan ardayda iyo dadka xirta e oo in la nashaaday oo dhardheej oo langada oo may la raayo si raashinjo walaaj oo lan diyaariya kitaaba langada ilaahay lanku dhawaadee subxaana wa tacaala maadaama iyo habaheeno idoojo ha katabeeno walbarasho on kooyan in iyo horta la hormaraysi oo maamuus lan suubi lan allanka galan ibiyoona xaflad sharafeed lan suubi la taxfiisi hataa in culumo in hataa la iclaamiyo la sheego hataa lan edamo ijaaza oo amaama almala yani meel la raayoose la sii aaraadana dhiibado waa ka midanta marka dhinig kasta iyo majaal kasta ma iin muuqda in ilka la faguray gaar ahaan ana geega aaraad aan ka darsado intaasa ka midanta iyo may kamid ahaa in la hormariyo walbarashada noocyadii kala duwan dadka reer baadiyigeena fadhi joolanka jeey antaas dhammaantee may kamid ahata waxyaabaha taladan hajeediyow dadka muslimiintana meer kasta iyo roogaan may lahaa gaar ahaan dadka ka noola muxaafadadan hadduu roogno oo geega marti unaqano oo na kulmiyeeno maamulkii degmada bulufulaya alislaamiya dhammaantii may lanaa walbarashada ka dadaala culumadii tanga iyo e hareedna may lare gee walooba jidma jiifaso lare tan kale soomaalida meer jirtay ol iyabaar haddii dhiyaan ulha iyo ulumo iyo iyo lambahsadee walaara jiri oo macnaha may la kuwadee afkaartii umutala ka badbaadii fadi iyo sheeneen ulhaykana mayba umaradiiwu culumadiina maybwa waaba culumadiiwu marka ulhaykanana ilaahay mayninka waalee geeg dad naftatiidio culumo aho ahludiin aho culumada iyo dadka la taladaayano ahlura'yi walmashuuratiiwu marka unusadaanaba diinkanana maybwa diin iyo dowlad waa isku mid liska dawoodale maahane waa la shal saaro faslu diini ani dowla laalowna ma jira marka eed iyadan dhawaahayaan iyadan insharafeen maamuuskan wanaajiyeen ugu dambeyn sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abuu muslim ayaa ka warbixiyey kulanka iyo mawaadiicda xoogga la saaray muddadii uu socday kulan wuxuu ah akhawi ah oo walaalnimo ah oo isjacayl iyo isturxan bixin iyo isku qalbi furnaan ayaa ka muuqatay sidoo kale maamulka muxaafadada degmada buulafalaay akhyaartii joogtay iyaga naftooda wixii dhinacooda nooga muuqday culimmadu way muujiyeen kulan lagu qadarinayo culimmada aaraadooda iyo fakerkoodii iyo laga ururinayo wuu ahaa waxaa ka mid ahayd in bal maamulka ay samaystaan bulshada iyo maamulka calaaqa fiican inay samaystaan waxaa ka mid ahayd xagga maxaanku irahda mas-uuliyadda iyaga ku aadan oo ilaahay inay uga baqaan oo hagaajiyaan xabsiyada dadka ku jiro oo kaleeto in dacwo la gaarsiiyo waxyaabaha simaadka iyo tusaalaha ee ay leedahay magaaladan waxaa ka mid ah xer baa joogta oo gobollo fogfog ka yimid gabdhihii haweenkii ganacsatadii akhyaartii maamulka wilaayada maamulka degmada looma kala harin sida loo soo dhoweynayo waxaa kaloo ka mid ahayd in aad iyo aad loo lafaguray amniga magaalada in la ilaaliyo oo aan cadowga ka faa'iidaysanin khafle aynu magaalada ku soo gelin layskana dhiciyo lana difaaco dhinaca dacwada marka la yidhaahdo talabixinta waxaa ka mid ahayd inay culimmadu bulshada dacwada gaarsiiyaan ayaa ka mid ahayd culimmadu waxyaabahay muujiyeen waxaa ka mid ah oo si saraaxa cad oo boqolkii boqol ay ka midaysan yihiin inay yidhaahdeen annagu waxaanu diyaar u nahay awalba waan la shaqaynaynay wilaayada iyo maamulka muxaafadadaba bulafly haddana inaan la shaqayno ayaan diyaar unahay waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in xamlo la qaado baadiyaha dacwadul aryaafka dadka la gaarsiiyo waxaa ka mid ahayd ducaad in loo diyaariyo baadiyaha dadka jooga in dad dhalinyaro laga soo wado ducaad loo diyaariyo muddaday qaadataba in kadibna haddana lagu celiyo dacwada gaarsiiya kulanka ayaa ku soo idlaaday is-afgarad iyo dardaarano ku wajahan sii ambaqaadidda wada shaqaynta culimada iyo maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay si bulshada loo gaarsiiyo dacwada mahadsanid abuu ayman boqolaal qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin ah oo jamciyadda al-ixsaan al khayriya ay gaarsiisay degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sida warbixintan uu ku ambaqaadaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow iyagoo u kuurgalaya xaaladda dadka tabaalaysan islamarkaana gurmadka iyo garabqabadka u baahan ayay mas-uuliyiinta jimciyadda al ixsaan al khayriyah waxa ay deeq raashiina u qaybisay boqolaal qoysas masaakiin ah oo ku nool degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe fagaara ku yaalla degmada bu'aale waxaa jimciyadda lixsaan al khayriyah ay raashiin noocyadiisa kala duwan oo la isticmaala ku siisay boqolaal qoysas ah kuwaas oo si weyn ugu faa'iidaystay raashin qaybinta ay samaysay jimciyadda markii ay raashin qaybintu dhammaatay warbaahinta islaamiga ah ee landalusa oo tagtay halkii ay raashin qaybintu ka socotay waxa ay wareysatay qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi raashiinka ay siisay jimciyadda ixsaan alkhayriya alxamdulilaah ilaahay baa mahadda iskale jimciyadda alkhayriya ayaa raashiin noo keentay maadaama aad iyo aad aan ugu baahneen oo aad iyo aad baahidayna ay u banneed intii keentay ajri axsanaad allah ka siiyo aniga hadda waxaan joogaa bu'aale aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa muslimiinta ilaahay tirsadooda ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo anigoo jooga degmada bu'aale waxaa liii siiyey haaf fariis ah haaf bur ah haaf sokor kartuun baaste laba saddex lisaliid ah mujaahidiinta waan u ducaynaynaa gaalada allah ha jibiyo cadowgeenna allah naga qabto xilli oo fiican ee ku soo aaday waxaan joogaa degmada buaale ka socdo raashiin qaybinaa ka socdo maanta raashiin waxaa nala siinayaa bariis bur sokor saliid baasto aana la siinaya ilaa iyagan ha ciseeyo ha sharafeeyo kii oo noo soo dhiibin ilaahay bedelkiisa waxba khayrqa waa allah uga bedelo waxaan deganahay degmada bu'aala waxaana dhisiya haaf bur haaf bariis kartoon baasto saddex lis saliid madaxda kor allah ka dhiga cadaawad allah ka mujaahidiinta maanta waxay i siiyeen kii hal haafo bariis ah hal haafo sokor ah hal haafo bur ah ay i siiyeen saddex laba saddex loo saliid ah ayay i siiyeen maasha allah ilaahay garbkooda ha galo gaalada allah ha jibiyo muslimiinta gacmahooda kor allah ka dhigo maasha allah waqti aan gaajaysanayo waxba aan haysanin oo gacanteeda dhulka taale ee ku soo aad maasha allah ilaahay ku mahadsan walaalahaygana maasha allah ilaahay gacantooda kor allah ka dhigo waxba ilaahay wax walba allah maasha allah adduunyada kor allah ka dhigo yaa qarba mid ka mid ah nabadoonnada dhaqanka ee degmada bu'aale oo isna goobjoog ka ah halkii raashiinka lagu qaybinayay ayaa jimciyadda ugu mahad celiyey dadaalkeeda iyo waxtarka ay la garab taagan tahay danyarta bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga dad aad u mudan dadkii wax la siin lahaa dadkii ugu habboonaa baa galabta raashiin inta ku qaadanaya ilaahay baa mahaddaa ku leh waxaad mooddaa ummadda nin walba ninkuu miskiin ka ahaa oo maanta u baahnaa garab in la siiyo ilaahay dartii ayaa maanta meeshan la isugu keenay nin alla ninkaan arko waa ku farxaya aniga waxaa qaybinaysa alixsaan alkhayriya ilaahay baa ku mahadsan waxaan arki jirnay wax badan oo la qaybiyo oo aan macno u lahayn ummaddaan arki jirnay raajinka galabta ay masaakiinta qaadanayso dadka ugu taajirsan magaalada xolaha ay cunaan bay cunayaan caawa ilaahay idamkii waxaa mahad ku leh ilaahay baa mahad ku leh daaniyan waxaa mahad ku leh intii soo qalqaalisay xarakat almujaahidiin alixsaan alkhayriya ilaahay baa ku jimciyadda alixsaan alkhayriya ayaa lagu bartay gurmadka iyo garabqabashada dadka masaakiinta waxayna kaalin weyn ka qaadataa xilliyada ay dhacaan abaaraha iyo fatahadaha taas oo door muuqda ka qaadata gurmadka iyo garab istaagga dadka garabqabashada u baahan mahadsanid dhuubow ugu dambeyntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob waxbarasho ah ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya deegaanka ceel kooxle ee hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo lagu daafurayay iskuulka hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahima kaas oo loogu talagalay in bulshada deegaanka u fidiyo waxbarasho tayo leh oo isugu jirta culuumta diinta islaamka iyo maadooyinka maadiga ah munaasabadda xargijarka oo ay ka muuqatay farxad iyo rajo wanaagsan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada culimo nabadoonno waxgarad waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ceelkooxle bulshada deegaanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka iskuulkan cusub iyadoo durbo waalidiin badan ay carruurtooda ka diiwaangeliyeen iskuulka sheekh ibraahim si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada isku dhafan ee diiniga iyo tan maadiga ah taasoo la rajeynayo inay door muuqda ka qaadato horumarinta aqoonta jiilka soo koraya munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey khudbado iyo dardaaranno kala duwan oo diiradda lagu saarayay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay horumarka bulshada ugu horeyn waxaa kelimad ka jeediyey macallin mahad oo ka mid ah culimmada wilaayada isagoo si qoto dheer uga hadlay fadliga cilmiga muhiimadda barashadiisi iyo doorka aqoonta ku leedahay dhismaha bulshada iyo tarbiyada jiilka cusuba dadka cilmiga leh allah dadka rumaysan cilmigana lehoo diinka ilaahay garanaya dadkaasoo ilaahay kor u qaadaahoo dadka kale ay ka sarreeyaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam sidoo kale qofka cilmiga leh iyo qofka aan cilmiga lahayn miithaaluu u kala sameeyo wuxuu ku yidhi qofka caalimka ah midka caabidka ah oo cilmiga lahayn markii loo fiiriyo waxay la kala mid yihiin dayaxa iyo xidigaha imaamu shaafici waa ki lahay tacalam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akhu lcilmi kaman huwa jaahilun qofka yar oo cilmiga xambaarsanna goobahan oo kale markii la keeno qof weyn oo kaleu noqonaya cilmigaana sidaas ka dhigaya cilmigu marka allah subxana wa tacaala kor ayuu dadka ugu qaadaa waa inaan cilmiga ku dadaalnaa aqoonta mideenna adduun iyo aakhirabana anfacaysa waa inaan ku dadaalnaa intaas kadib waxaa madasha ka hadlay waxgaradkii iyo nabadoonnadii munaasabadda ka soo qayb galay kuwaas oo bogaadiyey hirgelinta iskuulkana islamarkaana ku baaqay in bulshada ay si buuxda u garab istaagto dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka waxaan ilaahay uga baryaynaa iskoolka midkii laga cilmi qaado midkii laga diin qaado oo maaragtay derajo dheer ilaahay ka dhaliyo allah ka dhigo himilada iyo wanaagga aan u qabno ilaahay maaragtay maaragtay hanoo ahaysiiyo oo maaragtay midkii laga diin qaado oo laga derajo qaado allah ka dhigo waxaa la rabaa marka dadweynuhuna inuu mataqaanaa aan tabacsaar laga dhigin oo wax maaragtay si la yaqaano wax loo barto oo maaragtay hadday ilmaha tahay iyo hadday waalidka tahaba in maaragtay lagu soo cakabiyo oo maaragtay bannaanka wax la soo dhigo xilliyada ku xiga waxaan marka dardaarmaynaa haddii ilaahaydno reer ceelqooxlow madrasada idiin furutay ee ceelqooxle sheekh ibraahin inaad gacmaha isugu geysaan waxbarashadaas haddii ilahaydno wakhti la geliyo waalidiinta ilmahooda la xisaabtamaan ilmuhuna haddii ilahaydno ay dadaalaan maanta waxaa inkaga qiimo badnaa laheyd xafladdan furitaanka ah inay macnaha tahay xafladdii soo xiritaanka inay tahay si cilmiga aad xambaarteen ee aad loogu intifaaco marka inaad dadaashaan ee dadaalkiina isugu geeya khayr badan allah idin siiyo sidoo kale waxaa hadal qiimo badan jeediyey mid ka mid ah waalidiinta carruurta dhiganaysa iskuulka sheekh ibraahima kaas oo door muuqda ku lahaa yagleelidda iyo hirgelinta mashruucan wuxuu uga mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha iskuulkana isagoo ku booriyey waalidiinta inay carruurtooda kula dadaalaan waxbarashada maadaama ay tahay furaha horumarka iyo mustaqbalka wanaagsan anigoo ku hadlaya afka waalidiinta waa soo dhowaynaynaa furitaanka iskuulkan la furay waxaa weeye ilaahay mahaddiis waaye maantay iskuul aan wax lacaga nagala weydiiyayn haddiina loo furay waa arrin xiisadeeda leh waa arrin xiisaddeeda leh waa boqolkiiba boqol ayaan ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waana ku dadaalaynaa inaan wax ka baranno kuwii wax ka barta oo ku aflaxa ilaahay ha naga dhigo annagu haddaan nahay waalidiintii waxbarashadan boqolkiiba boqol gacmahan isugu geyn doonnaa insha allah kuwii dadka kaloo ka maqanna waa gaarsiin doonnaa waxaan dhihi doonnaa war ka faa'iidaysta ceelkan wayeerkaa ee ka baqay ceelqooxle qof walba wadaanta uu la yimaado ku cabbi doonaa dadkii ka soo dhib jira arrintan oo walaayaadka ducaadda iyo macallimiinta waxa dhan isku aadaadiyey ilaahay kuwaas ajar iyo xasan allah ka siiyo gabagabadii munaasabadda waxaa soo xeray waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah oo bulshada ceerqooxle u jeediyey dardaaran ku saabsan in la ilaaliyo lana taageero xarumaha waxbarashada lagana wada shaqeeyo kubcinta aqoonta iyo tarbiyada ubadka reer ceerqooxlow maanta madrasada iftitaaxeeda aan joogno oo runtii isku aadan inaad ka faa'iidaysataan ninka magaaladan deggan iyo qofkii baadiyaha deggan oo meelaha fogfog ceelasha agagaarkan in laga faa'iidaysto cilmaha la keensado wax waaye fursad maanta aad hesheen fursadna maalin welma taagna adagoo daar islaam iyo nidaam islaam iyo shareecada ilaahay ka hoos nool waxbarashadaada iyo maaragtay amnigaaga iyo maaragtay tadbiiqu sharia alislaamiya aad haysato waxa waaye waa maaragtay wax badan oo adduunka meelo badan ka mid a laga helaynin waay in sidaan oo kale laisku yimaado meesha ayagoo ardadii fatro ay soo mareen ama laba fatro ay soo dhigteen kadib bandhig ama gebagebe la samaynaayo ardadii marka ogoontooda ay soo bandhigayaan waa la gaari doonaa insha allahu tacaala juhdi kolley waa idinka filaynaa inaad bixin doontaan inaad maaragtay juhdi dacif oo labalaab ah saddexlaab ah boqolkiiba boqol aad bixisaan tabartiin inta ah furitaankii iskuulka hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahim ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo adeegyada waxbarashada ee deegaanka ceelkooxle iyadoo la rajeynayo inuu noqdo xarun soo saarta arday aqoon iyo akhlaaq wanaagsan leh kana qayb qaata horumarka bulshada deegaanka iyo guud ahaan wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu